Dowladda hoose ee degmada Qardho ayaa banaysay wadooyin waaweyn oo ku yaala duleedka magaalada Qardho kuwaasoo loogu talagalay mustaqbalka dhow in la isticmaalo. Shaqadan ayaa loo isticmaalay gaadiidka wax lagu xaaqo iyo kuwa qaada carrada, waxaana goobjoog ka ahaa banaynta wadooyinkan maamulka degmada Qardho iyo laamaha ammaanka magaaladaasi. Guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid ayaa ka warbixiyay shaqadan ay qabteen.
maanta waxaan joognaa koonfurta magaalada Qardho ex kantaroolkii hore halkaas oo aan ka samaynaynay wadooyin toonbalaan ah oo aan ugu talagalnay mustaqbalka magaaladu halka markay soo gaarto in ay wadooyinkii la mari lahaa baabuurta iyo bini'aadanka iyo biyuhuba ay mari lahaayeen ay noqdaan wadooyin kala duwan baan samaynay oo cabiradoodu labaatan shan iyo toban ay yihiin wadooyinkaas oo runtii halkan ka soo saaray meel aad u wanaagsan ujeeddadaan ka leenahay waxay tahay meel kastoo magaalada ku fidayso inaan usii samayno dhulkii magaaladu ku fidi lahayd oo dhulkaas oo ah dhul wadooyinka isu hagaagsan yihiin si hadhow iyadoo toon balaan leh oo qorshaysan loo dego ujeeddada waa intaas Wadooyinkan ayaa door ka qaadanaya bilic soo celinta magaalada Qardho gaar ahaan dhulka dhismaha magaalada ay ku sii faafayso.